hadnaanka la ysla qaatay doorashada lagu galayo sanadkan ayaa ah mid soo martay heerar kala duwan laga soo bilaabo markii ay xukuumaddu caddaysay inaanay dalka ka dhici karaynin doorasho qof iyo cod ah haba lagu keenay qodobadaasi wada xaajood siyaasadeed iyo go-aan wada ogal ah oo ay isla qaateen madaxda qaranka iyo kuwa maamul goboleedyadu si la mid ah siyaasiyiinta iyo qaybaha kale ee bulshada dowladda soomaaliya ayaa u aragta inuusan ahayn nidaamkan dariiqii ugu wanaagsanaa hase yeeshee qabta kii ugu munaasabsanaa mar haddii doorasho codbixin dadweyne aanu dalka ka dhici karin sidaa dadka ku doodaya waxaa ka mid ah wasiirka warfaafinta soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye marka heerar kala duwan buu soo maray qaabab kala duwan oo loo dhisnaayo hawshaa lagu gudanaya jira dad badan baa codkooda la dhegaystay oo heer gobol iyo heer tuulo ilaa heer qarana aakhirkii markaa gebagabadii ayay ahayd tan oo dadkii lasoo dhegaystay ee meelaha kala duwan sida xogaalka intii lagu soo qabtay haddana la keenay muqdisho intaasoo jeer kulama laga galay natiijadii in lasoo saaro dowlad ahaan waanu ku faraxsanahay runtii in la helay dariiq aan ahayn kii ugu fiicnaa laakiin ah kii ugu munaasabsanaa waqti hadda ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore wasiirkii arrimaha dibadda xildhibaan fawziye xaaji yuusuf ayaa rumaysan aragtida nidaamka qabiilka afar dhibic shan dib u dhac weyn oo muddo hor leh lagu sii tallaabayo iyadoo shan iyo toban sannadood qabiil lagu soo waday soo dooraya xildhibaanada in mar kale afar sano kale lagu daro labaatan sano soomaaliya ay qabiil wax ku qaybsato iyadoo ah meesha keliya caalamka qabiil baarlamaan lagu keeno run ahaanti inaan ka gudubnayhayd waxay hayd waxaan in laga fiirsado dib loo yar dhigo doorashadaas wakti yar lagu daro kadib axsaabta oo ah xalka keliya ee dalkan sida caalamka aan la jaan qaadno oo aan qabiil ku jirin ee horumar iyo tartan iyo magaranaysaa yaa wax yaqaano kusoo baxa inkasta oo dhinacyadii soo saaray heshiiska ay isla qirsan yihiin in doorashooyinkii xilliyadii ku-meel gaarka ahaa qabsoomi jiray wax ka duwan ay sanadkan dhammaadkiisu ay dhacayaan haddana waxa uu muran badan ka taagan yahay iyadoo baarlamaanka la geeyey qoraal aanay ku caddeyn tallaabooyinka doorashadu ay u qabsoomayso taa oo shaki badan gelin karta in doorashada waqtigeeda ay ku qabsoomayso iyo in kale sidaa dadka qabo waxaa ka mid ah xaliimo jaamac afrax oo bulshada rayidka ka mid ah hadda heshiiska siduu u qoran yahay waa waxaan furfurnayn oo dadkao dhan shaki gelin kara ama isqabsi keeni kara waa inay dowladda soo saarto brogramkii lagu hagi lahaa doorashooyinkan sidii wax loo qaybsan lahaa hadday noqoto xiliyada la qabanayo hadday noqoto habka uu soconayo hadday noqoto waa brograam xukuumadda laga rabo baarlamankana u ansixiyo gudoomiyaha hay-adda inxaa sahre cumar maalin ayaa ku doodaysa in weli aanu caddayn shaqada sida ay ku socoto walow waxoogahaa tallaabo la qaaday in wax un laysla garto arrimaha hadda waa doorashada waa yihiin mana aha marka hadda konton qofood laba xildhibaan ay kala dooranayso s sanduuq laguma ridaayo minaali cusub maaha haddana wixii macaddo sida caday u qoran tahay uma soo baxayaan odayaasha dhaqanka dhalinyarada haweenka aqoon-yahankii halqiina waa u sameynaa dagaalaa socdo amni xumaa socoto wixii dhan waxay isku horeen wax horjaam ah qodobada heshiiskan ku jira oo aadka loo dhaliilaya waxaa ka mid ah qodobka ka hadlayo dhismaha guddiga doorashooyinka heerka qaran iyo heerka maamul goboleedka ee heshiiska ku xusan halka dowladda federaalka ay horay u dhistay oo keliya guddi doorasho heer qaran oo shuruucdiisa horay baarlamaanku u ansixiyeen waatan xildhibaan maryan cariif qaasim gudoomiyaha guddiga dastuurka baarlamaanka oo sharaxaysa sida ay u arkaan qodobkaasi qodobka ugu daran oo khaladka weyn ku jiro waa qodobka boqol kow iyo toban gac oo khuseeya guddiga muxuu ahaa doorashooyinka qaranka guddiga doorashooyinka qaranka qodobkaas wuxuu leey waa sagaal qofood sharci ah ayaa xukuumaddu noo keentay waan gudbinay sagaalkii qofooda haddana loo keenay waan aqbalnay waa guddi dhisan oo yaala oo jira oo federaal ah oo sharciyeysan oo nidaamsan oo dastuuriya waa la burburiyey iyadoon cidna lagala tashin la burburiyey nambaro cusub iyo wax cusubaa la keeno oo hadda meel ay u socdaan meel ay ka socdaan la garanaya hase ahaatee abukaate cabdirasaaq cali dhoore ayaa su-aalay guddiga sharci ahaan shaqada doorashada sanadkan dhacaysa qabanaya guddigaasna guddi mustaqbalka doorashooyinka ka howlgeli doona baa loo ictibaaray sababta waxaa weeye asaga laftiisa hadda doorashadii wuxuu u baahan yahay tababaro iyo hawlo badan iyo qalab badan bay doorashadaas u baahanta oo waajib gudashadiisa la xiriira marka bacdamaha ayagana diyaargarowgooda sugnayn doorashadaana doorasho ka duwan tii ayaga loo abuuray ay tahay bay goosteen in guddi gaara ayadana loo sameeyo mataa hawl gaara ayaba ay tahay sidaas weeye qaanuunkuna ma diidaayo marka sidee isku waafaqayaan labada gud waxay isku waafaqayaan guddigan gaarka oo madasha ka dhex abuurmay baa waajibkan gudanahaya kuwaana waajibaadyada mustaqbalka oo doorasho oo imaan doona bay hawshoodu la bilaaban doonta way ka dhex muuqataa dukumentiga madasha heerarka kala duwan oo soo maray meesha ay kaga jiraan badana waxay u badan tahay la socod iyo korjoogto inay ka noqdaan kaalinta bulshada rayidka ayaa u muuqata in la garbiyey sanadkan si la mid ah dhalinyarada ayaan lagu xusin qodobada heshiiska hase yeeshee dumarka ayaa lagu sheegay in kaalin ay ku yeelanayaan boqolkiiba soddon aqalka hoose halka midka sare la tilmaamay in ay u tartami karaan gudoomiyaha ururka haweenka qaranka batuule axmed gaballe waxa ay qabtaa in markan ay ka duwan tahay xiliyadii hore oo dastuurka iyo xeerarka lagu heshiiye lagu qori jiray saamiga kuraasta dumarka hase ahaatee tirada loo qoondeeyay iska daayay wax u dhow aanay ka qabsoomi jirin go-aamadii shirkaa ka soo baxay wax badan kama duwaneyn go-aamadii kasoo bixi jiray shirarkii ka horreeyey ee lasoo maray boqolkiiba soddon haweenka soomaaliyeed waa ugu yaraan ma aha ugu badnaan ma aha waxayna xaq u leeyihiin inay helaan wax ka badan intaas waxaa fursad kale ah inay haweenkii laftigoodii ay hadda diyaar u yihiin sidii ay uga qaybgeli lahaayeen talada iyo hoggaanka soomaaliya haddii aan soo qaadano meelaha hadda annaga aan arrimahaas ka arkayno iyo sidaan u arkayno inay ku hagaagi karto waxa ay tahay awalba waa la qori jiray boqolkiiba soddon haweenkaa la siiyo lamana siin jirin laakiin sanadkan waa ka duwantaha sanooyinka aan soo dhaafnay dumarku waxay sameeyeen abaabul aad iyo aad u sarreeya ayay sameeyeen wacyigelin ayaa la sameeyey wadatashi ayaa la sameeyey waxaana la go-aansaday in loo sameeyo guddiyo u xil saaran inay dhaqan gasho arrintaan ilaa ay ka dhaqangelaysana aan joojinin hawsha laga rabo iyo waxaa la gudboon inay ku tallaabsadaan waxaa socda shirar iyo olole ay hormuud u yihiin ururada dhalinyarada si ay ugu yaraan isku muujiyaan maxamed warsame sandhool oo ka mid ah hogaamiyayaasha dhalinyarada ayaa rumaysan in saadaashu ay ka wanaagsan tahay doorashooyinkii hore haddii xitaa aanay doorkooda la sheegin
horta waxaan leenahay sanadkan waxaa rajo fiican aan leenahay waayo meesha waxa ku qoran halka xildhibaan ba inuu soo dooranayo konton qofood kontonkaas qofoodna waxaa la sheegay loosii kala saari doono shan qaybood qayb kamid a waxaa kamid a waa dhalinyarada toban kamid ah toban waxaa la yidhi waa haweenka tobanna waa arrimaha bulshada tobanna waa culamadiinka tobanna waxaa la yidhi waa dhaqanka haddii maanta aan iskaashano tobanka haweenka iyo tobanka dhalinyarada iyo tobanka arrimaha bulshada waa soddon codna ku imaanaysa haddaan maanta aanteena ku tirsan inaan soo saarno maanta ninka dhan inay soo sharxa soo saari karnaa qabiil ha noqdo jifa ha noqdo oo dhaqmida ha noqono si kastaba ha ahaatee dadka qaar ayaa ku doodaya in madaxda maamul goboleedyada ay leeyihiin awood xaddhaaf ah si la mid ah kuwa qaranka marka laga hadlayo soo xulista xubnaha baarlamaanka iyo guddiga doorashooyinka taa oo dadka qaar ay u fasiranayaan durbaba in awooddii dowladda federaalka loo weeciyey dhanka maamul goboleedyada oo howshu ay u muuqaal eg tahay dheri dhinacyo badan ay kariyaalka yihiin islamar ahaantaana waxyaabaha ay hogaamiyayaasha hadda jooga doonayeen aad ugu dhex muuqan doono golaha baarlamaanka soo socda iyo guddiga doorashooyinka imaan doono tiiyoo guddiga loo xilsaaray turxaan bixinta qodobada heshiiska horyaalla baarlamaanka soomaaliya halkeedii tahay haddii ay wax kabedelid ku sameeyaanna isbeddelkaasi hab yaraatay saameyn buuxda ku yeelan doonto heshiiska oo waqti isku soo jiidjiid badan oo beesha caalamku garwadeyn ka ahayd markiisii horeba lagu keenay intaa ha inoo joogto qaybtii ugu dambeysay qodobadii ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga qaran ee lagu go-aamiyey hanaanka doorasho sanadkan labada kun lix iyo tobanka ee aragtida laga qabo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo